raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinbaa meel kastoo aydin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah shirweynaha horumarinta afrika iyo jabaan ayaa maanta ka furmaya magaalada tokiyo waxaana dalkeena soomaaliya uga qaybgelaya wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa booqday ciidamo loo diyaarinayo howlgallada lagu baacsanayo argagixisada wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya oo sheegtay in ahlu sunna ay qayb ka tahay dhismaha dowlad goboleedka galmudug iyo kurdiyiinta suuriya oo ka baxay fadhiisimo ay ku lahaayeen soohdinta turkiga
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan shirweynaha horumarinta afrika iyo jabaan ayaa maanta ka furmaya magaalada tokiyo ee caasimadda dalkaasi jabaan waxaana soomaaliya uga qaybgelaya wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda oo qayb ka ah wafdiga madaxweynaha ayaa warbaahinta qaranka uga warramay muhiimadda shirkaasi
madaxweynuhu wuxuu halkan u yimid inuu ka qayb galo shir dhowrkii sanadba mar dhaca oo la yidhaahdo shirka shirweynaha tokyo ee horumarinta africa shirweynaha caalamiga ah shirweynaha tokyo ee caalamiga ah ee horumarinta africa kulankani waa kulankii toddobaad oo ay isugu yimaadaan jaban iyo dalalka africa waxaa goobjoog ah dalalka africa oo dhan oo ugu yaraan afartan iyo saddex madax dowladeed iyo xukuumo ay kasoo qeybgalayaan shirkan marka waa shir iskaashiga dhaqaalaha oo joogto ah oo dalalka afrikaanka iyo jaban dhex mara madaxweynuhu intuu halkan joogo wuxuu laka qeybgalka shirka ka sokow wuxuu la kulmi doonaa madaxda afrikaanka ee shirka kasoo qeybgalaysa iyo sidoo kale qaar ka mida madaxdaas iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka jaban iyo weliba cashooyin cashooyin sharaf uu la leeyahay boqorka dalkan
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa booqday ciidamo loo diyaarinayo inay ka qeyb qaataan howlgallada lagu baacsanayo argagixisada al-shabaab nasre bashiir cali ayaa warkanna inoo sii faahfaahinaysa
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo weliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyo guuto odawaa yuusuf raage ayaa xerada tababarka ciidamada jenaraal gordon ku booqday ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo tababarayo ka qayb qaadashada howlgallada argagixisada looga saarayo dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo mahad celiyey macalimiinta dugsiga ee diyaarinaya ciidamadan oo tababarkooda heer gabaangaba marayo ayaa askarta la tababarayo ku dhiirigeliyey inay si wanaagsan u dhammaystaan tababarka si ay ugu biiraan ciidamada dalka cadowga ka difaacaya halkan waxaa fadhiga dhalinyaro soomaaliyeed oo mar dhow tababar dhammaaday kadib bilaabi doona shaqadii qaranka oo ah in dalkooda cadow laga xoreeyo waxay bilaabayaan inay dabagalaan tilmaamihii dunidu u taqaanay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ahayd tilmaan geesinimo idinkana waxaad noqon doontaan sida aan hubo inaad sii wadaan taariikhdii raggii iyo gabdhihii idinka horreeyey ay u soo hooyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed idinku waxaad tihiin rajada uu leeyahay ama ay leedahay qof walba oo soomaaliyeed laga bilaabo madaxweyne ilaa hooyo soomaaliyeed oo ganacsata waxay ku hurdaan dadaalka idinku aad bixisaan waxay ku jiifaan nafta idinku aad hurtaan waxay mustaqbalkooda iftiinkiisu yahay geesinimadii lagu yaqaanay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ah sababta idinkana idinku kaliftay inaad naftiina soo qadintaan waxaa tihiin kuwii hore loo yeehi nin lagu seexdo u haseexan xil baad sidaa haseexan soo jeedoo si weyn u fuujignow
ciidamadan ayaa marka loo dhammaystiro tababarka waxaay qayb ka noqonayaan ciidamadii horey loo tababaray ee ku sugan furumaha dagaalka ee qabowga iyo cadceedda u taagan elinta dhiigga ummadda soomaaliyeed iyo ceebtirka argagixisada duulaanka ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo qarannimadeena ciidanku sida la ogyahay waa dadka keliya oo muwaadiniinta ah oo dhiigooda iyo naftooda soo horay inta dadka kale ay noloshooda u wardaan oo shaqaystaan iyagu waxay isku dareen dalkana inay u shaqeeyaan dhiigoodana ay soo qadimaan cadowga waxaa looga adkaado lagu jebiyo tiro ma aha ama hub iyo rasaas ma aha waxaa lagu jebiyaa calool aday waxaa lagu jebiyaa geesinimo waxaa lagu jebiyaa ismaqal waxaa lagu jebiyaa midnimo waxaa lagu jebiyaa daacadnimo waxaa lagu jebiyaa wadaninimo intaas ayaa ahayd welina ah tilmaanta lagu yaqaano ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ciidamada u sheegay inay yihiin rajada ummadda soomaaliyeed
sidoo kale gobonnimada nabadda iyo dowladnimadu waa geed aan biyo ku bixin laakiin ku baxa dhiigga iyo dhididka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed idinka waajibaadkiinu waa inaad dalka ka samata bixisaan marxaladan adag ee uu dalku ku jiro annagana haddii aan nahay madaxda qaranka waajibaadkeennu waa inaan cudud iyo cuudba idiin dhammaystirno ducana iyo mahadnaqna idinkugu darno shacabka shacabka soomaaliyeed waajibikiisu inta kale oo shacabka ah waajibka shacabka soomaaliyeed iyaguna waa inay hiil iyo hoodba idinla garab taagnaadaan togaga webiyada iyo badaha waxaa looga tallaabaa buundooyin dal kasta xilliga adag ee uu soo marana waxa uu kaga gudbaa ciidankiisa waxaan idin leeyahay dhaqaaqa oo baxa oo jidka toobiyo qoraxda la daalaa dhaca dadku aabbii hooyaha idiin arkaan cadowgana cagta hoosteeda geliya guulaysta waa maadsan dowladda soomaaliya ay dadaal dheer ku bixinaysaa dhismaha ciidamada xoogga dalka si ay u hantaan guud ahaan amniga dalka waxayna ciidamada xoogga dalka oo gudanaya waajibaadka ka saaran qaarnimada ay guulo waaweyn ka soo hooyeen howlgalladii nafbadbaadinta ah ee shacabka soomaaliyeed looga dulqaaday kooxaha caadaystay daadinta dhiigga ummadda soomaaliyeed nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shaacisay in aynay marnaba ka bixin heshiiskii ay kal hore la gashay ahlu sunna waljamaaca wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane cabdi maxamed sabriye oo xalay magaalada dhuusmareeb kulan kula qaatay qeybaha bulshada ee ku dhoqon magaaladaasi ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya aanay jebinin qodob ka mid ah tobankii qodob ee ay kula heshiisay ahlu sunna isagoo mid mid u dul joogsaday islamarkaana sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay fulisay dhammaantood heshiisyadaasi isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi ahlu sunna waljamaaca ee annagu heshiiskaan ku heshiino waa kan waxaa saxeexay wasiirka arrimaha gudaha iyo sheekh shaakir toban qodobaa ku qoran waa idiin akhrinaa magaaladaanna waad joogteene wixii gafahoo federaal jirana barta wixii gafaho meel kale jirana barta waxaa ugu horeeya qodobka koowaad ah si loo helo kalsooni iyo jawi xasiloon oo suurtogeliya qabashada doo- qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee galmudug ay si rasmi ah isaga kaashadaan sugidda amniga caasimadda dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug qodobkaas waa kan la gaadhsiiyey heshiiskan ayadoo laga hamba qaadaayo afar boqoloo ciidan ahoo isku dhafa oo isugu jira ahlu sunna waljamaaca iyo xukuum- eh, dowladda federaalka ah ha la adeejiyo in la yidhaahdo qodobkaas waa kaas arrinkan shuhadaa ka tihin haddaan qodobkaas wax ka jebinay waa kaas horta qodobkii aan ku heshiinay labo in ciidamada dowlad goboleedka galmudug loo sameeyo hanaan hanaanka diiwaangelinta iyo xaqsiinta sida mushaarka iyo aba agabka kale ciidan ciidankii lagu da- lagu daray oo lagu dhafay ciidanka federaalka ah kama xaq duwana kamana agab duwana ciidanka ahlusunna looga yimi saddex in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa gaarka u tababaran ee danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamada la diiwaan geliyey ee galmudug la isku dhafo si ay uga wada howlgalaan degaanka galmudug haddaanaan samayn hanagu- hanala ku qabsano haddaan samaynana waa samayna hanaloo soco afar qayb qodobkaana waa muhim waxaan rabaa inaad dhegaysataan in qeybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka sida gaarkaa u tababarana loo yaqaan danab iyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay si rasmi ah ugu soo wareegaan xarumaha magaalada dhuusamareeb
horraanta bisha sebtembar ee soo socota ayaa lagu wadaa in ay furanto dacwada badda ee u dhexeysa dalkeena soomaaliya iyo kenya xeer ilaaliyaha qaranka axmed cali daahir ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in ay ku guuleystaan ama dalkeena soomaaliya uu ku guuleysto dacwadaasi isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
sagaalka bisha sebtembar soo socota waxaa noo yaalla keyskii weynaa oo oo dacwadda badda amgalaan inuu yuusuf garaad fadhiyo oo doodii hore eh, nala joogay tanna waa rajaynaynaa inaa nala joogtin marka eh, because eh, wax badan ayuu ayuu ayuu ka ogyahay Eh, sagaalka bisha sebtembar insha allahu waxaa dhacaya eh, doodii ugu dambeysay afar maalmood laba maalinna soomaaliya iskale laba maalinna kenya iskale maalin dhexana waa waa firaaq saddex iyo tobanka bisha inaga soo gabagaboobeysaa kadibna waxaa loo dirayaa xukun this is the final stage waay marka xukun baa loo dirayaa markaa wixii ka dambeeya Eh, ma idin iyo jebinaya laakiin waxaa ogaataan eh, mindidiina lagu gowrici lahaa gacanteena waa ka baxday judges baan u dhiibanay kenyana jaajiskaas u dhiibatay ciddii lagu gowracaba gacanteedna kuma jirto shan iyo toban garsoore oo halkaas soo fadhiya ayaa xugminaya iyaga go-aanka gaaraya ma aha abilna male period wax racfaan oo ay leedahayna ma laha waa u bareernay runtii go-aankeedana waa qaadanay geesinimadeedana waa yeelanay because waxa aan aaminsanahay dartood waxaan aaminsanahay inuu tahay xaq sharci dhinac walba marka loo eego inaan leenahay annaga oo dhulkeenni ay tahay baan aaminsanahay waana hubnaa inta badan in aan ku guuleysanayno insha allahu tacaala inaan ku guuleysanaynana waan aad baan ugu ugu rajoweynahay insha allah waxaan marka rabaa un in soomaalidu ay si fiican u ogaato number one ducadiina waa muhiim oo dadka soomaaliyeed dad islaam waaye ducadiis waa ducadiina waa muhiim midda labaad oo muhiimka ah iyadana waxa waaye inaan u midoogno qadiyadda noocaas oo kale
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa xarunta wasaaradda kulan kula qaatay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane jamaal maxamed xasan jamaal maxamed xasan oo maalmahan waday la tashiyo ku saabsan qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad oo meel gebagaba ah maraya wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa wasaaradda warfaafinta uga mahad celiyey sida wanaagsan ee ay u diyaarsan tahay ay ugu diyaarsan tahay qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad isagoo si gaar ah uga mahad celiyey agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo wada shaqeyn fiican la sameeyey wasaaradda qorsheynta kulankan labada wasiir ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska agaasimo waaxeedyada iyo agaasimo waaxeedyada qaybta miina saaridda ee booliiska galmudug ayaa qarxiyey miina laga soo saaray xaafadda degmada cadaado taas oo sannado ka hor lagu aasay cabdi xasan robleh ayaa warkan cadaada nooga soo diray
booliiska galmudug gaar ahaan qaybta miino baarista ayaa maanta qarxiyey miino maalin ka hor ay kasoo saareen gudaha magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug miinadan oo ahayd nuuca taangiyada kuna aasnayd gudaha magaalada cadaado ayaa la geliyey xiliyadii dagaaladii sokeeye waxaana booliiska kusoo wargeliyey dhallinyaro doonaysay inay tubo biyood geliyaan xaafadda ay miinadani ku aasneyd booliiska galmudug qaybtiisa miino baarista ayaa si nabada ugu guulaystay inay miinadan soo bixiyaan waxaana ay saakay ku qarxiyeen duleedka magaalada cadaado maayarka degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan tootoole taliyaha guud ee booliiska galmudug jenaraal cabdicasiis yuusuf dhegabadan taliya ku-xigeenka booliiska qaybta gobolka galgaduud cabdi maxamuud maxamed iyo taliyaha qaybta miinobaarista galmudug maxamed dheere ayaa ku sugnaa goobta booliisku ay ku qarxinayeen miinadan taliyaha qaybta miinobaarista ee galmudug laba xidigle maxamed cabdi maxamed maxamed dheere ayaa ugu horeyn sharaxaya qaabka ay shacabku ugu soo wargeliyeen miinadan
salaan baadigeed bahashaan halkan taalla ilaahay baa nagu guuleeyey inaan ka badbaadin nafteena iyo nafta ummadda soomaaliyeed waxayna ay ku jirtay meel wado ah oo waddada kusoo fuusha laamiga marka ilaahay baan hadda iskale aan ummadan ugu badbaadinay anagu nafteennana aan iskaga badbaadinay taliyaha booliiska galmudug cabdicasiis yuusuf dhegabadan ayaa ugu baaqay shacabka in ay booliiska la shaqeeyaan
miinadan antitaangiga ah oon kor taagannahay waxaa laga soo bixiyey meel laamiga u jirta saddex tilaabo oo magaalada bartamaheeda ah jidka laamiga oo isku xidha soomaaliya oo dhan meel saddex tilaabo u jirta weli waddo kale ka leexatay ku jirtay ilaahay mahaddiis wiilo dhallinyaro ah oo tuubo biyood meel ka qodanaya ayaa arkay saraakiisha booliskay u soo sheegeen annaguna waxaan u dirnay laanta miinobaarista iyo qaraxyada oo horay loo soo tababaray waana ku guulaysteen watan hortaalla way soo bixiyeen waxay meesha ku jirtay qiyaasii ilaa soddon sano maayarka magaalada cadaahdo cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa u mahad celiyey shacabkii soo sheegay miinadan waxaana uu ku booriyey shacabka degmada cadaahdo inay booliiska la shaqeeyaan
dadweynaha waxaan u sheegaynaa miinooyinkan iyagoo xalaadiya ayay ku jiraan deegaamada dhan way ku jiraan marka waxaa la rabaa sida wiilashaas arkay oo kale oo isla markii biliiska wacay inta dadka meeshii ka celiyeen ay biliiska wargeliyeen marka sidaasoo kale waxaa la rabaa qof waliba markuu arko waxa inuu isla markaas uu la xal- uu qaybta oo ku shaqada leh uu la xiriiro oo dadkana laga celsho marka waa mahadsantihiin aad iyo aad waa mahadsantihiin S- ee, cid kasta oo barnaamijkan ka qayb qaadatana waa uga mahad celinayna waxyaabaha qarxana meel kastoo lagu arko in dadka loo soo sheego cii- lagana fogaado ciidan loo tababaray hadda noo jooga oo oo waxaas oo aad u yaqaana oo meeshay meeshay joogaan inta ugu tagaan kusoo qarxinaya marka waxaa la rabaa in ciidankana lasoo wargeliyo lagana fogaado ee, oo su qofku markuu arko asaga inuu qaado lama rabo meesha uu ku arka inuu uga tago oo dadka inta u yeero uu meeshaas eh, ciidanka la wacaa la rabaa laakiin qofka hadduu yidhaha anaa soo qaadaya waxaa laga yaabaa qaadqaadidaas qaabaan loo qaadina jiray baabuurka saasta loo saaraya jugtaas inuu ku qaraxdo waana dhacdaa inuu ku qaraxdaba cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado halka warkaa idinkala socotaana waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dagaalyahanada kurdiyiinta waqooyiga suuriya ayaa shaaciyey in ay ciidamadoodii saanadii cuslayd kala baxeen fadhiisimo ay ku lahaayeen goobo ku yaala xadka turkiga sidoo kalena ay baabi'iyeen dhufaysadii ay ku lahaayeen goobaha ay ka baxeen waxay sheegeen dagaalyahanada kurdiyiinta ee goobaha haystay in ay sabtidii ka bilaabeen tallaabadii ugu horreysay ee howlahaasi raas al cayn oo ay baabi'iyeen dhufisyadii ay halkaasi ka samaysteen sidoo kalena ay ka saareen xoogaga ilaalada shacabka kurdiyiinta ee loo soo gaabiyo y p g iyo saanadii cuslayd wakaalada wararka ee reuters ayaa soo xigatay afhayeenka isbahaysiga xoogaga dimuqraadiga syriya mustafa baali inuu sheegay in xoogaga ilaalada shacabka kurdiyiinta iyo xoogaga dimuqraadiyiinta ee suuriya ee maraykanku taageero in ay goobta dib uga gurteen qiyaastii shan ilaa iyo shan iyo toban kilomitir afar iyo toban kilomitir waxaanu intaa ku daray in iyadoo laga duulayo wadaxaajoodkii maraykanka iyo turkigu yeesheen ay ciidamada ka turki doonaan xadka siiriya iyo turkiga guud ahaana warkii aruurnimo oo aad kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa tan intaynu kulmi doono warkan warkii warkiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa nabadgeliyo nooli koonti amaan allah